koobka sanadlaha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee faraasha galmudug gaar ahaan degmada cabud waaqya lanfuri ardayda dhikadaasa kuliyado shirkidisan ee jaamacadda siiyo dhiirigelinka nagata oo aanan sii wadan walbarashada islamarkaana iyo isdhexgal dhexmara maadaama deegaana shilkidisan iyo ku kooyeena garoonka bulooniga lugta ee jaamacaddii weliba la qabday munaasabad kooban oo la kufuraay iyadoona gubro ku hayeen maamulka degmada xiriirka ciyaaraha iyo ardayda walkubaradaas jaamacadda ugu horeyntii waliba meelisay ku hadal ay guddoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed faracsha galmudug baashi aadan cali usocona dardaaransiiye ardayda oo asbuucaana dho furnaan doona haddii ilaahay idmo koobka jaamacadda ummadda soomaaliyeed farca galmudug taas oo ahmiyad weyn u leh isdhexgalka ardayda bulshada waxyaabo badan oo muhiimana ka qayb qaadanaysa waxaan rabnaa inaan annagoo naadi ahaan aan u mahad celinno iyo jaamacad ahaanba dhammaantii shirkadda hormuud oo sanad kasta u taagan horumarinta hawshan muhiimka ah iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadanaysa isboortsku waa qayb muhiima oo bulshada dhallinyarada xaggeeda markii loo fiiriyo qayb muhiima ka cayaara bulshada dhexdeeda madayga arrimaha bulshada jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee faracsha galmudug gaar ahaan degmada cabudwaaq cumar cabdi tahliil iyo sharaxi ahdaafta la kuleeya tartankan iyo intuus dareero doona weli kale uusa ku hadalaya muhiimadda yeelatay in ardaydaasi faylan ku qeyb qaadaan tartankunga waxaa noo furmaya oo noo bilaaban doona haddii aan la idmo koobka kubadda cagta ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraxda galmudug koobkan waa koob si sanadla ah loo qabto sanadkanna waa sanadkii afraad ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay qabanayso ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa isdhexgalka bulshada gaar ahaan ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed isdhexgalkooda iyo isbarashadooda sidoo kale waxaa ku jira yacni isboortigu waa qeyb ka mid ah maaragtay caafimaadka sidoo kale wuxuu qeyb ka yahay isboortigu amniga maadaama dadka jaamacadda dhigta ay dhallinyaro yihiin ayaa koobkan waxaan ugu talagalnay in ardaydu ay isku dhexgalaan isku bartaan ay ka qayb qaataan caafimaad ahaan jirkooda iyo iyo midka dhanka caafimaadka dhanka maskaxiga intaba insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maaragtay si qurux badan inuu ku dhammaado koobku sanadkan waxaan bixin doonaa abaalmarin ciyaartooyda ugu fiican haddii aan la idmo dhanka ciyaarta sidoo kale waxaan ayana abaalmarin siin doonaa ardayga maaragtay ugu akhlaaq wanaagsan dhanka ciyaarta gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha degmada cabud waaqa buraare qooje yaan ku mahnagiy maamulka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee faracsha galmudug oo ardaydan dhiirigeliyayana weli kale uusan xusay in ciyaaraha qeybwiinya ku qaadayana isdhexgalka ardayda galabta waxaan iskugu imaanay daafurkii koobkii jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda galmudug aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waa markii afraad baa u malaynayaa aan koobka qabataan jaamacadda waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sida quruxda badan oo mar walba koobabka iska dabajooga u qabato oo dhallinyarada qaybtii waxbarashadana ay heer sare marayso qaybta banoonigana ku darteen ku mahadsantihiin aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin annaguna sidoo kale waxaan farxad weyn noo ah inaan galabta naga soo qayb galno jaamacadda koobkeed weli jaamacad amba iskool adoo koob qabanaya ama macalimiin isku soo dabaridaysa weli maana arag ininka ka hor waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan oo mataqaana sharafta leh oo mar walba koobka isku dabashi u qabataan dhalinyarada